aad waa mahadsantahay faadumo kulankaani waxa uu ahaa kii afraad oo puntland aan ka qabano laakiin markii koowaad aan boosaasan imaadno kulanka warbaahinta iyo laamaha amniga ammaanka ee puntland waxa waaye ujeedka ugu muhiimsan in la abuuro jawi nabdoon ay ku wada hadlaan booliska iyo warbaahintu oo la isku bahalageliyo mar kasta in la isku yimaado warbaahintu dhaliisha ay leedahay ay qaadato booliska waxaanu anagu ka tabanayno oo maxaa la yidhaahdaa aanu aanu u gudbino kadibna la wada shaqeeyo oo si maxaa la yidhahdaa dadkaana si xor ay u shaqeeyaan warbaahinta ahi haddii booliska ay soo galaan kiisas la xiriira warbaahintana ay sifo sharciya ay u maraan oo maxaa la yidhaahdaa eedeyntooda waxaa la keenay aanu keenay xeerka warbaahinta puntland waxaanu keenay maxaa la dastuurka puntland qodobo ka mida iyo kan soomaaliyaba waanu u sharaxnay kadibna waxa aanu aanu aanu aanu rajeynaynaa insha allahu tacaala in in ay xaalku sidii hore ka badna waxa way ka bedelaan doono
dabcan warbaahintu qodobo badan bay miiska soo saartay oo iyaga shaqadooda caqabad ku ah maxaa ugu muhiimsanaa
warbaahinta caqabada ay soo saartay oo ay ka hadleen waxaa ugu muhiimsanaa marka ugu horeysa accesska access to information waxaa loo yaqaano ama ah xaqa helidda xogta waxay ti warbaahintu sheegtay inaysan helin xogta gobolkani ka dhacdo gaar ahaan taasna aan u gudbinay mas-uuliyiinta u gudbinay laga wada hadlay communicee baanu kasoo saarnay ayna ballan qaadeen inay marka soo socoto waana wax ay xaq u leeyihiin sida ku cad xeerka warbaahinta puntland qodobka saddexaad faqradiisa toddobaad inay warbaahintu xaq iyo ay u leedahay galaangal inay hesho xogta ka jirta gobolka xafiisyada dowladda iyo kuwa dadweynaha waxaweye gaarka loo leeyahayba ay si isku mida warbaahinta ay waxaweye uga heli karto xogta waxay kaloo sheegeen in ay dhacdo mararka qaarkood in aan eedeyntooda loo marin sifo sharci in askartu iyadoo ilaalada madaxda bay ka tabanayaan inay mararka qaarkood ay celiyaan inay gacan qaad uu jiro inay jirto handadaad afka ah taasna maxaa la qalabku wax laga yeelay oo iyadana waa ay jirtay taasna waxay noo ballan qaadeen saraakiishina la joogtay oo maxaa la yihahda iyo guddoonka gobolka iyo degmadaba in ay arrintaas wax waxaa weye wax laga qaban doono xeerka lagu dhaqmi doono booliska ruuxiisa shuruucda uu ku dhaqmo iyo waxyaabaha uu awoodda u leeyahay sida markii qof xirayaan oo kale iyadana waa lasoo bandhigay ma la isla garta arrimaha waa la isla gartay booliiskuna waa ay soo bandhigeen faadumo waxaana laisku afgartay in hadda kadib xitaa bal at least marka ay wax dhacaan ama ciddii cid wax ka tabanaysa bal in la wada hadlo inta aan tallaabo laba qaadin ama qof aan lasoo dacweyn ama aan xataa wareer mal maxaa dhacay iyo sidee wax u dhacaan sidee waxu wajahna guddi baan rabnaa isku dhafa inaan samayno labada dhinacba ka socdo oo iswaraysta taas waxay wax soo dhaweyni kartaa in shaqada warbaahintu ay hagaagsanaato islamarkaasna ay gobolkaani ka howlgalaan warbaahin xor ah shaqadoodii ka soo baxaysa si mas-uuliyad ku dheegan tahay iyadoo cidna aysan u hanjaben iyadoo cidna aan ka ba sidaas si lamida laamaha ammaanka iyo madaxda gobolkaani joogta waxaanu farnay waanu haddana ugu soo celinaynaa in aysan awoodooda wax ka baxsan aysan u isticmaalin sharcigan waxaa weye la jiifiyaa banaana aysan maxaa la yidhahdaa aysan ka dhicin meeshan islamarkaasna ciddii allaale ciddii wax ka tabanaysa warbaahin waxyaabaha warbaahinta ayaanta kusoo cusboonaaday ee cabashada ugu badan ay ka muujinayaan waxaa guddoomiye ka mid ah in mas-uuliyiinta qaybtood ay shirarka jaraa-id markay qabanayaan markii dhacda dhacdo ama qarax dhaco ama howlgal ay ciidamadu sameeyaan inay wariye u yeertaan gaar ah ka bacdina warbaahinta kale wariyahaasi uu keeno arrimaha noocaasa maxaa lagaga heshiiyey qof qolo walba waxay leedahay hab iyo procedure ay raacdo oo internal ah taas anagu kuma faragelin karno laakiin midda keliya aan ku faragelina waxa way horena aan u sheegay in xogtaasi laga helo ayaa muhiima anagu faafreeb ma ogolin waanu waan waan waanu diideen sababta loo diidayo qofku qolka iskugu soo xiraya kaamarda iskaga duubayo de waa faafreeb anaguna faafreeb ma ogolin oo waan waxawey xeerkana waxawey kuma qorna war lasoo diyaariyana wariyaasha puntland dee qofkii qaata lax walba shilka isdhigtaa waxawey lagu qalaabalay qofkii ku qanacsan oo waa yeelkadiis oo samaynaya laakiin waa wax sharciga ka baxsan oo aan waxawey anshaxna aysan ahayn wariyuhuna mas-uulkuna hadduu waxaa la yidhahdaa uu ka dhuudhuumanayo inuu dadka soo hor istaago su-aalo ka jawaabo dee adeer booska muu iska banaya markii hore waxaa meesha keenay guddoomiya ugu dambeyntii kulankan waxaa tiri boosaaso iyo garow waa lagu qabtay qorshaha ma idinku jirtaa inaad sii ballaadistaan oo magaalooyinka kale puntland aad ku qabataan si wariyaasha iyo booliiskaba maaragtay wada shaqaynta u hagaagto garowe waa meeshaanu ka bilownay oo aanu horey ugu qabanay inkastoo taliyaasheedii wasiirada ay isbadbedeleen sababtaasa keentay inaanu ku celcelino garowe boosaasan ayaa markan nimid ooma aragnay inay iyadu markan baahi loo waxa weye looga qabo barnaamijkan oo sanadkan isku dhacyo badan ay ka jireen waxaanu ku xejin doonaa magaalooyin kale ee puntland insha allahu tacaala waanu wadi doonaa inta meel kasta oo wariya ku sugan yahay iyo boolis joogo aanu tagno wada hadalsiino